sidaad idaacadeheennii shalay iyo xalayba ku maqlayseen boqolaal dhallinyaro afrikaan ah oo ay soomaali badan ku jiraan ayaa la sheegay inay ku dhinteen duunyo ku qallimay badda mediteraaniyaanka iyagoo usii tahriibaya qaaradda yurub haddaba v o e da ayaa dad kala duwan iyo qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday shilkani wax ka weydiisay sida ay wax u dhaceen inkasta oo aysan jirin ila madax bannaan oo xaqiijinaya dhacdooyinka haddaba wariyahe wararkii ugu dambeeyey arrintaas ku saabsan ayaa waxaa inoo haya wariyaheenna ismaaciil xuseen farjar xogta laga helayo doonta ku degtay badda u dhaxaysa masar iyo talyaaniga ayaa noqotay mid aad u adag in la helo faahfaahinteeda waxaana sababta ugu weyn ah iyada oo ay ka gaabsadeen dowladaha masar talyaaniga iyo griigu in ay arrintan faahfaahin badan ka bixiyaan ama qaarkood ay iska fogeeyeenba hase ahaatee xogta keliya ee la helay ayaa ah dhalinyaro ku sugan jasiiradda kalamaata ee dalka griiga oo v o a u sheegay in ay ka mid ahaayeen dadkii ka badbaaday doontaas liibaan shacni oo ka mid a saddex iyo labaatan dhallinyaro ah oo jasiiraddaas ku sugan ayaa v o a u sheegay in ay dhallinyaro badan oo la socotay ay badda ku dhinteen walaal waxaan soo baxnay wallaahi jimcihii dhaweyto jimcihii ka horreeyey kabacdina doontii weynadeena naloo waday ayaa dad baa ku jiray ilaa laba boqol ee dheeraad marayay laba boqoloo kale markii ay fuuleen bay adu culays dareentay baashii way way dhacday macnaa culayskii awgeed annagu markaa in yar saddex iyo labaatan qof oo xagga soomaalida sideed iyo todobayo soddon qof xaggan haray ayaan ayaan kaga hadnay doontii iyo afar lasoo saddex iyo soddon qofan kaga hadnay iyo afar qofoo lasoo badbaadiyey annagu waxaan samayn karnaa ma jiro dadkii way daateen dadkii haddii lasoo wada guri lahaa way dhacaysaa marka halkii baa kaga soo dhaqaaqdeen dadkii halkiibaa khasab lagaga soo dhaqaaqay kadib markii xogtaas shalay la helay waxaa weli adag in faahfaahin intaas ka badan la helo waxaana wararka soo baxaya qaarkood ay sheegeen in qaar ka mida dadka badbaaday ay warbaahinta u sheegeen in ay ka yimaadeen meel aan ahayn masar hase ahaatee arrintaas waxaa beeniyey maanta asad maxamed oo ka mida dadka saarnaa doontaas burburtay lafteeda oo goordhoweyd v o a la hadlay isaga oo ku sugan jasiiradda kalamaata oo ka tirsan dalka griiga yaa annaga waxaan ka nimi markeenii hore masar aan ka nimi masar masar annaga masar baa dhammaanteeni kawa nimi
asad iyo dhalinyarada kale ee soomaalida ah ayaa sheegaya in ay masar ka yimaadeen mar aan weydiiyey inuu og yahay asad sababta keentay in dad badani ay doontooda ku dhintaan ayuu ii sheegay
tin midda gadoontay oo dadka laysana oo dadka oo dhan ay ku dhamaadeen midda bir eedoo xataa doonta meel la qabsado malean way degtay dhulka iyo hoos hoos aada badyaa liqday ayagoo dhan dadku waxay ku dhamaadeen khanbay ku jireen dhulka hoosay ku doomaha qolalkoodii hoosay ku jireen ma fahanti doon doon weyn bay ahayd soomaali markaa waxa dhameeyey waxwaaye dadka qaybta hoose iyo asad ayaan mar kale weydiiyey in ay dhacdadan uga warrameen dowladda griiga ama hay-adaha kale ee soo booqday wuxuuna sheegay
waa u sheegnay dadki inay dhamaadeen way ogyihiin sawireed naga qaateeno dadkao dhan xaaladeen way ka warqabaan hadda meel baan ku jirnaa sharciyaa laydin sameyn
mar kale ayaan weydiiyey tirada ay ku joogaan jasiiradda kalamaata tan iyo saddex qofood baana qiyaasata ma soomaali inta ah oo soomaali ah waa labaatan iyo saddex reer waqooyi reer koonfurda ay aadaanba waa labaatan iyo saddex qofood wey dhalinyaradan ayaa iyagu v o a u sheegay in boqolaal soomaali ahi ay doontaas ku dhinteen hase ahaatee waxaa adag in warkan ay xaqiijiyaan dowladaha iyo ciidamada ka agdhow goobta ay wax ka dhaceen waxaa kale oo xogta oo sugan in la helo sii adkaynaya goobta wax ka dhaceen oo aan sugnayn xilliga ay wax dhaceen oo durugsanaa iyo doonyaha tahriibta oo si talantaalle ah u socda qaar ka mid a dhallinyarada ku sugan dalka masar oo aan la sheekaystay ayaan weydiiyey in ay dhacdadan ka warhayaan waxayna badankoodu kuu taxayaan magacyo iyo saaxiibo ay sheegayaan inay ka mid ahaayeen dadka ka baxay dalka masar oo loo sheegay in ay badda ku dhinteen badankoodu waxay warka ka heleen dhallinyarada badbaaday markii ay la soo hadleen sida uu iga warramay maxamed cabdi guuleed waxaa nala soo hadlay wiil ka badbaaday ayaa wuxuu naga soo garaacay dalka griiga magacii isagoo inankaasi khaalid baa la yidhahdaa markuu nala soo hadlay jawigao dhan baa iswada bedelay saaxadii dadkii meesha joogay o dhan baa mar keliya muruga ku habsatay dadku inkastoo de markii la yidhi waa markii hore la yidhi waxan waa been waxan ma dhici karayso laakiin warku markii dambe uu iska soo baxay wiil kadib uu iska soo baxay inay doontaasi shilkaas ku kacay adigu dad intee leeg baad ka garanaysay doomaha doonta degtay waxa weeyaan maalinba ilaa yomana haadaanu joogno maalinba mid baad ku arkaysaa mataqaanaa meelaha social media qofaas lahayd meelahan uu kula jooga oo lagu leeyahay doontaasuu la socday oo ninkaasi waa marxuum dhalinyarada xogta badan u haysa safarada tahriibka ee masar ayaa ii sheegay in ay jiraan dilaaliin ama dad wakiillo ah oo arrimaha tahriibka ka shaqeeya kuwaas oo dhalinyarada geeya goobo lagu hayo waxaana wararku intaas ku sii darayaan in laashash yaryar lagaga qaado dhalinyarada xeebaha dalka masar kadibna loo geeyo doon badda dhex taagan doontaas ayaa haddana dhalinyarada inta ay qaado waxay u geysaa doon kale oo badweynta durugsan dhex taagan waxaa suuragala in rakaabka ay u baahan tahay doonta badweynta taagani marar kala duwan loo geeyo dhalinyarada badbaade ayaa sheegaya in masiibadu ay dhacday markii doonta badweynta shishe joogta loo geeyey islamarkaana doontaas la saaray rakaab ka badan intii ay qaadi kari lahayd halkaasna uu shilku ka dhacay kooxda badbaade ayaa iyagu saarnaa sida ay ii sheegeen doonta labaad ee tahriibayaasha hase ahaatee asad maxamed oo ku sugan kalamaata ayaa isagu ii sheegay in uu maqlayey tirada doonta labaad saarayd doonta labaad waxaan ku saarnay laba boqol iyo afartan anigaan maqlayay ninka carabka markuu sheegaya oo la hadlayay ninkii kale u dhahayay laba boqol iyo afartan baa saaran ilaa haatan xog sugan ama faahfaahin lagama hayo sida wax u dhaceen marka laga saaro macluumaadka dhalinyaradan laga helay waa hagaag dhegeystayaal aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar haddana warbixin arrintaas ku saabsan oo magaalada london ee cariga ingiriiskana looga soo diray waxaa inoo haysa falastiin axmed iman